بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين darsigeennu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda lixdan iyo toddobaad ee suuratulbaqara ilaahay marka wuxuu yidhi waid qaala muusa wadkuruu xusuusta id waqti qaala uu yidhi muusa muuse liqowmihi oo ku yidhi ina allaha alla ya'murukum waxuu idin amraa qoomkaygiyow an tadbaxuu inaad gowracdaan ood biraydaan baqaratan sac qaaluu waxay dhaheen reer banu israa'iil atattakhidunaa ma waxaad naga yeelane husuwan jees jees qaala wuxuu yidhi acuudu billaahi alle ayaan waxaan ka magangalaa an akuuna inaan ahaado min aljaahiliina waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuratulbaqara si gaar ah meeshii ilaahi subxaanahu watacala uu warramayay qisadii reer banu israa'iil iyo waxyaabihii reer banu israa'iil ay samayn jireen oo ay falki jireen oo xumaanna ah meeshaan waxaan ka gudagelaynaa qiso dhacday reer banu israa'iil dhexdooda ka dhacday xilligii nabi muuse calayhi salaatu wasalaam qisadaasoo ah in ay nin iska dilin reer banu israa'iil taariikhdu waxyaabaha ay sheegto waxaa ka mid ah ninkaas la dilayay inuu maalqabeen ahaa nin aan ilmo dhalin oon ilaahay ilmo siinna ou ahaa wiil marka waxaa jiray ou adeer u yahay oo dhaxalkiisa iska leh ayaa wuxuu degdegsaday dhimashada adeerkiis si uu xoolaha u qaato oo adeerkiis xoolaha ugala wareego markii dambe adeerkiisuu xilli habeena dilay markuu adeerkii dilay maalqabeenka ahaa xilli habeena waa uu soo qaaday wuxuu soo dhigay cid kale albaabkeedu soo dhigay subaxii waagu markuu baryey ninkii odaga ahay oo maalqabeenka ahay meydkiisii wuxuu yaallaa cid albaabkeedu yaallaa wiilkii subaxii biirow iska kacshay waa dagaalamay hubkiisuu soo qaatay yaa tolahayuu yidhi maxaa dhacaa la yidhi adeerkay waa la dilay reer hebelaana dilayuu yidhi reer banu israa'iil waxay isku qaateen warmahay seefa see ninka la dilay nin taajiroo maalqabeenoo ahaaye maray isku baaba'i rabaan odayaashooda waxay dhaheen maxaa kalifaya inaan isku baaba'no nabi ilaahi ayaa nala jooga nabi muuse jooga nabi muuse aanu tagno ilaahay noo bari in aan dhahno in ilaahay uu noo iftiiniyo oo uu noo caddeeyo ciddii gacanku dhiglaha ahayd oo dembigaan geysatay oo marxuumkaan dishay kadibna waxay u yimaadeen nabi muuse calayhi salaatu wasalaam nabi muuse marka ilaahay u baryey in ilaahay subxaana watacaala arrintan ou kala saaro kala caddeeyo dadka la kala saaro oo dadka loo caddeeyo loo bayaaniyo ciddii dishay ninkaa dhintay kadibna ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu amray inay neef lo-a gowracaan hadday marka neef lo-a gowraca markii la yidhi ay hore neef lo-a oo lo-da uun ka mid a wuxuu rabaa ahaaday ay gowrici lahaayeen maqsuudkii waa ay gaari lahaayeen neef lo-a gowraca la yidhi neefkaas lo-a qeybtiisa iyo xibnihiisa wax ka mid a ayaa meydka lagu dhufanaa kadibna meydku waa noolaana waa uu warramaah oo wuxuu sheegi doonaa ciddii dishe ee saas yeela reer banu israa'iil waxyaabay ku imtixaanaayeen waxaa ka mid ah karatu su'aal inna mima ahlaka man kaana qablakum karatu masaa'ilihima nabigu calayhi salaatu wasalaam su-aalaha tirada badan tacanudka ah aa ku badnaa reer banu israa'iil markii koowaad baa markii la yidhi neef gowraca oo lo gowraca ilaha idin amraahe lo-dii bireeya markii la yidhi waxay nabigii kala hor yimaadeen hagag iyo ma waxaad noqotay nin nagu jeesjeesa iyo jeesjees miyaad naga dhigatay dheheen kadibna jeesjees idinkama dhigane wuxuu yidhi neefka gowraca neefkii marka hadba waxay keenaan neefkuusu u yaallaa midabkiisa camalkiisa da-diisa waxyaabahaasoo dhan ay su-aalo badan ka keeneen markaasaa markay adkeeyaanba waa lagu adkeeyaa markay adkeeyaanba waa lagu sii adkeeya ilaa markii dambe ilaahi subxaana watacala u waafajiyey inay neefkii gowracaan neefkii ay gowraceen cad ka mid ahaana waxaa lagu dhuftay meydkii kadibna meydkii waa noolaaday waa warramay wuxuu yidhi wiilka adeerka aanu ahay ayaa i dilay kadibna naftii waa ka baxday ilahi marka wuxuu yidhi waid qaala muusa liqowmihi ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara gadaal waxaa nooga imaan doonaa ilaahi subxaanahu watacaala isagoo leh waid qataltum nafsan fadaara'tum fiiha wallahu mukhrijum maa kuntum taktumuun culimmadu marka waxay dhahaan qaarkood mufasiriintaahi waid qataltum nafsan gadaalaa laga geeyey wa ilaa laakiin macnahaan way horreyda oo waxaa macnuhu yahay waid qataltum wadkuruu xusuusta id waqti qataltum aad disheen nafsan naf ee fadaara'tum fiiha aad isku riixriixdeen ood isku khilaafteen ciddii dishay wallahu allana mukhrijum maa kuntum taktumuuna wuxuu ahaaday mid soo saaray waxaad qarinaysaan kadibna aad nabi muuse u timaadeen nabi muusena saatan idin yidhi marka ilahi wuxuu leey wadkuruu xusuusta id waqti qaala muusa muuse uu yidhi liqowmihi qoomkiisi oo u yidhi markay dirireen oo ay ku dirireen idinkaa dilay ninka iyo idinkaa dilay oo cidda ninkii dishay la aqoon waayo cadaaweyday ayay nabi muuse u yimaadeen ilaahay noo baryay dheheen ilaahay waxaad noo weydiidaa in ilaahay noo caddeeyo ciddii dishay ninkaan dhinto la isku heesto ilaahay marka wuxuu yidhi wadkuruu xusuusta id waqti qaala muusa muuse u yidhi liqowmihi qoomkiisa in allaha alla ya'murukum waxau idin amra an tadbaxuu baqara inaad baqara gowracdaan baqara waa sac sac inaad gowracdaan neef lo ah oo dhadig inaad gowracdaan qaaluu marka waxay dhaheen atattakiduna ma waxaad naga yeelanaysaa oo naga dhigane husuwan jees jees iyo ciyaar ciyaar miyaad naga dhigat nin dhintay oo la isku heesto oo la isku lay rabo ciddii dishana la aqoola yahay adinkaa dilay iyo adinkaa dilay iyo ma anaa dilina la isku heesto ayaa waxaan ku nidhi ilaahay noo weydiiyey in ilaahay noo caddeeyo ciddii ninkan dishay markaasaa waxaad na leedahay neef lo gowraca su-aashii aan ku weydiinay iyo waxaad adigu noola timidba kaafi kala dheeri waayey dheh jees jees miyaad naga dhigata qaala wuxuu yidhi muuse acuudu billaahi alla ayaan magangalaa an akuuna min an akuuna inaan ahaadaan alla ka magangalaa min aljaahiliina kuwa jaahiliinta mid ka mid a in laysku jeesjeesana waa jahli inaad ku jeesjeesaa marka igama suuraawdo waa ficilkii juhalada jeesjeesku qaaluu waxay dhaheen udcu lanaa rabbaka waaye rabbigaa noo bari yubayin lanaa ha noo caddeeyo maa hiya waxa ay tahay waxa ay tahay da-day wax ka weydiinayaan qaala wuxuu yidhi innahu ilaahay yaquulu wuxuu leeyahay innahaa ayadu baqaratun waa sac laa faaridun sacaasoo laa faaridun aan qawaar ahayn walaa bikrun qaalinna aan ahayn cawaanun waa mid u dhexayda beyna daalika intaas u dhexayda qawaarnimada iyo qaalinimada fafcaluu sameeya marka maa tu'maruuna waxa laydin amraayo sac gowracaa la yidhi markii hore hadday intaas ta qaataan ama qawaar sacu ha ahaado ama qaalin ha ahaado ama sacdhacaad ha ahaadee sacuun lo-dooda ka mid a hadday biray lahaayeen arrintii iyo dantii ay lahaayeen waa ay gaari lahaayeen laakiin waa dhaqankoodii iyo caadadoodii iyo dib uguroyntoodii iyo iska dabawareegoodii ambiyada ka dabawareegi jireen iyo kathratu masaa'ilihime nabigii waxay ku dhaheen ilaahay haddana waxaad noo weydiidaa neefku da'diisu inta ay la-eg tahay aadna leedahay ha la bireeyo oo lo-da ah ilaahay noo weydii qaaluu waxay dhaheen udcu lanaa noo tuug muusow rabbaka rabbigaa noo tuug yubayin waa caddaynaahe oo ha noo caddeeya haddaad tugtee lanaa annaga maa hiya waxa ay taha baqaradu baqarada da'deeda ha noo caddeeye qaala wuxuu yidhi muuse markii adkeeyaan baa lagu adkeeya innahu ilaahay yaquulu wuxuu leeyahay innahaa baqaratun innahaa ayadu waxa bireeya laydin leeyahay baqaratun waa sac sacaasoo laa faaridun aan qawaar ahayn walaa bikrun qaalin ugubna ma ahaanin oon hadda ka hor dhalin cawaanun waa cawaan waa mid dhexe cawaanun waa mid u dhexeeya beyna daalika intaas mid u dhexeeya qawaarnimada iyo qaalinimada sac u dhexeeya waayo waa sac kadhala ama laba dhal ah iyo wixii la mid ah fafcaluu ee fafcaluu sameeya maa tu'maruuna waxa laydin amraa su-aalaha tirada badan iska daaya qaaluu marka haddana waxay dhaheen su-aal kale keeneen udcu lanaa rabbaka rabbigaa noo tuug yubayin lanaa ha noo caddeeye maa lownuhaa midabkeedu wuxuu yahay niman mushkilaahay ahaayeen marwabo soo laabanaya qaaluu waxay dhaheen udcu lanaa noo tuug rabbaka rabbigaa yubayin lanaa ha noo caddeeyo maa lownuhaa midabkeedu waxau yahay waa garannay inuu sac yahay sacdu waa garannay da'deedii waa garanno qawaarna maaha qaalinna maaha neefkaas aan qawaartay qaalinta ahayn midabkiisaan u baahannahay dhe qaala wuxuu yidhi muuse innahu ilaahey yaquulu wuxuu leeyahay innahaa ayadu baqaratun waa sac sacdaasoo xagga midabka hadaad rabtaan safraa'u ah boor ah jaallo ah midkaasoo faaqicun uu saafi yahay ama uu daran yahay lownuhaa midabkeedu midaasoo iyo sacaasoo tasuru farax gelinaysa annaadiriina dadka fiirinaya markay fiiriyaan midabkii waxaa layidhi midab qaaliya loo tilmaamay markay iyagu midabkii weydiiyeen a midab qaaliya loo tilmaamay intaysa midabkaan weydiinin hadday madow ka dhigaan sac madow ka dhigaan sac ay qalayaan ama ay ka dhigaan sac guduudan ama sac jaallo ah ama sac cad waxay rabaan rabaanba ka dhigeen hadday sacuun midabkoo raba leh ay ka dhigaan arrintii waa ka gudi laheed laakiin ayagaa isku adkeeyey ilahina waa ku adkeeyey subxaanahu wa tacaala ilahay marka wuxuu yidhi qaaluu waxay dhaheen udcu lanaa rabbaka noo tuug yubayin lanaa ha noo caddeeyee maa lownuhaa midabkeedu waxa uu yahay muxuu yahay midabkeedu sacaas qaala wuxuu yidhi muuse innahu ilaahay yaquulu wuxuu leeyahay innahaa iyadu baqaratun waa sac sacaasoo safraau culamada qaara waxay dhahen safraau ay sowdaau waa madowda laakiin sax maaha sida saxiixa waxa weeye safraau waa mid jaallo ah oo boor ah jaalle boor ah oo faaqicun safraa'aasoo faaqicun ou daran yahay ama ou faaqicun saafi yahay lownuhaa midabkeedu midabkeedu waa daran yahay yani jaallanimadu waa jiq waay ama waa saafiyo wax ku jira ma leh midaasoo tasuru farxad gelinaysa annaadiriina dadka fiirinah quruxda ay qabta darteed dadka fiirinahu ay ku ilqabowsanayaan qaaluu waxay dhaheen udcu lanaa rabbaka rabbigaa noo tuug yubayin lanaa ha noo caddeeye maa hiya waxa ay tahay sacdu maxaa yeeley ina albaqara tashaabaha calayna lo-dii waa iskaga kaana ekaatee wainaa in shaa allahu lamuhtaduun waayahay intii haddana kumaysa ekaysan ay su-aal kale soo celiyeen haddii sacun midabkaas leh wuxuu rab ha ahaado sac laylisan ha ahaado ama yuusan laylisnaane hadday gowrici lahayeen arrintu waa ka gudi laheed su-aalay soo celisheenoo waxay dhaheen sacu waxa uu yahaan rabnaa ma sac lagu shaqaystaa ma sacan lagu shaqaysanaa weli waxaa noo dhiman waa naloo sheegay cimrigii ee wax ku saabsan da-da waa noogala hadlo qawaarna maaha qalin ugubna maahana layidhi xagga midabkana waa naloo sheego waa jaalla layidhi jiq ah laakiin haddana waxa noo dhiman wax kala noo sii dhimane lo-dii waa iska kaana ekaato waa iskaana dhex gashee lo waxaa jirta lagu shaqaystay midaan lagu shaqaysane waxaan rabnaa inaad haddana noo kala saarto ilaahay marka wuxuu yidhi qaalo waxay dhaheen reer banu israa'iil udcu lanaa muusey la hadlaayeen udcu lanaa noo tuug annaga rabbaka rabbiga noo tuug yubayin ha caddeeye lanaa annaga ha noo caddeeye maa hiya waa maxay sacu waxa uu yahay waxay ka wadaan maa hiya sacu wuxuu yahay ha noo caddeeye waxay ka wadaan sacu ma sac lagu shaqeeyaa mase maaha maxaa yeelay ina albaqara albaqara iyo baqar oo ta aan lahayn waxay kala duwan yihiin mida ta'dahu waa hal xabo midaan ta'da lahaynna waa jamci marka ina albaqara lo-dii tashaabaha calayna waa iska kaana ekaatay wa inaa anaguna in shaa allahu alla hadduu doono lamuhtaduuna waxaan nahay kuwa hanuunaya ayaan nahay markaan wa inaa in shaa allahu lamuhtaduuna culamada qaar waxay dhahaan haddaysan dhihi laheen wa inaa in shaa allahu lamuhtaduuna weligood su-aalahanay wadi lahayeen iyo fahandaradan laakiin mashiicada alle markay isku xiheenay badbaadeen qaala wuxuu yidhi muuse innahu ilaahey yaquulu wuxuu leeyahay inahaa ayadu baqaratun waa sac sacaasoo laa daluulun mid laylisan aan ahaanin middaas laylisanoo tuthiiru qodaysa oo gadinaysa oo falaysa alarda ardada falaysa walaa tasqi lxartha oo tasqi lxartha ee abuurka waraabinaysa midaasoo musallamatun ah mid la nabadgeliye oo ceeb laga nabadgeliye midaasoo laashiyata wax bara iyo wax midabaho midabkeeda ka duwan oo uusa ahaanin fiihaa dhexdeeda uusa ahaanin qaaluu waxay dhaheen alaana haddeer ayaad ji'ta la timid bilxaqi xaqi aad la timid iyo bayaankii fadabaxuuha waa gowraceen walxaal maa kaaduu yafcaluuna aysa sigin markii hore inay sameeyaan waxa la amrahayo markii u dambeyday oo reer banu israa'iil ay hadal soo celiyaan waa markaani waxayna wax ka weydiiyeen sacu waxa uu yahay sacu nuuca uu yahay oo aan ma nuuc laylisana mase nuucaan laylisnan waaye beeraha ma lagu qotaa mase laguma qoto ilahay marka wuxuu u sheegay sacaan inuusa ahayn sac beeraha lagu qoto oo abuurka waraabiya inuusa ahayn sidoo kalena sac inuusa ahaanin ankee barabara leh oo midabkaas jiqdaa keliya inuu leeyahay la rabaa oo boorka ah qaala wuxuu yidhi marka muuse innahu ilaahay yaquulu wuxuu leeyahay innahaa ayadu baqaratun waa sac sacaasoo laa daluulun daluul waxaa la yidhahdaa midka la leyliyey oo la tababaray oo la baray sida beeraha loo falo iyo awaamirta la sii karo oo awaamirta qaadanaya jarabarka yaqaan sacaasoo laa daluulun mid laylisan aan ahaanin midkaas laylisanoo ama sacaas laylisanoo tuthiiru rogaysa oo gedinaysa oo qodaysa alarda ardada qodaysa waa inaysa ahayn sac laylisan oo ardada lagu qodo waa inaysa ahaan sacaan walaa tasqi lxarsa laadan waasilatun watawkiid oo wa tasqi lxarha sacaasu waa inuusa ahaanin mid waraabisa xariga waraabisa iyo abuurka waraabisa waa inaysa ahaanin musallamatun sacaasoo musallamatun ah waad dhihi kartaa waad ka sifey kartaa haddana daluulka aad ka sifey kartaa waxaad kaloo dhihi kartaa hiya iyadu musallamatun waa mid la nabadgeliye oo wax ina aan lahayn midaasoo laashiyata wax barihi iyo wax midabkeeda midabka duwanuhu ausa ahaanin fiihaa dhexdeeda ausa ahaanin inay barbaraleeda anke lama rabo midabku inuu jiq ahadaa la rabaa safraa keliya inay ahaataa loo baahanya qaaluu marka waxay dhaheen alaana haddeer ree banu israiil alaana haddeer ayaa ji'ta la timid bilxaqi ee bilbayaaniad la timid ay ka wadaan haddeer taanaad warcad oo kala saaran oo furya falleer leh oo meela un raacna aan naqaano haddeeraad la timid intii ka horreeyday warkaad waxaa ku jiray mugdi iyo ijmaalaa ku jira mugdiga ijmaalka iyagaa gelinayeen mugdiga ijmaal kuma uusan jirin warka nabiga oo haddii markii koowaadba neef loo ay gowrici lahayeen arrintu waa ka gudi laheed markii su-aasha labaad ay soo celiyeen looga jawaabana haddii intaas jawaabtaas ay ku ekaysa lahayeen waxa jawaabtaas ku sifaysanna ay keeni lahaayeen waa gudi leheed laakiin ayaga isku adkeeyey ilahina waa ku adkeynaya subxaana wa tacaala ilahay marka wuxuu yidhi fadabaxuuha waa ay gowraceen saci walxaal maa kaaduu yafcaluuna markaas ka hor aysa sigin inay sameeyaan markii u horreeday su-aalaha tiradooda markii la fiiriyo iyo si usoo lallaabaayeen waxay ku sigteenba inaysa waxba samaynin markii sacaan tilmaamahan tirada badan loo sheegana sidoo kale qaaliga sacu uu qabo waxay dhahan culamada qaar hallina laga ag helay ninkiina wuxuu yidhi maqaarkeedoo dahaba aan u baahanahay uu yidhaale waagii dambena maqaarkiisu sicii dahabaa laga siiyaaday yidhi asaa maskiinkaas ilahi ku quudiya subxaana wa tacaala ilaahay yaqaan laakiin xaqiiqada qowlkaas iyo cidday ka ag heleen iyo lacagtii laga baxshay ilaahay yaqaana subxaana wa tacaala calaa kullin shaygii maadaama uu qaali noqday arrintiin ay ku cuslaatay wax badan ay iska daba wareegayeen inay sameeyaanba markii hore kuma aysa sigan laakiin markii dambe ilahay waa waafajiye waa gowraceen ilahay marka wuxuu yidhi waid qataltum nafsan waa aayaddii aan lahayn qira' ahaanay dambaydaan laakiin macna ahaan waa la hormarinayay waid qataltum nafsan wadkuruu xusuusta reer banu israa'iilow id waqti qataltum aad disheen nafsan naf aad disheen ee fadaara'tum aad isku tuurtuurteen oo isku riixriixdeen fiihaa naftii dilkeedii wax ku saabsan iyo cid hebel aad dishay cid hebel aad dishay ama fadaara'tum ay fakhtalaftum aad isku khilaafteen fiihaa nafta wax ku saabsan bal xusuusta wallaahu allana mukhrijun waa mid soo saaraya maa shaygii kuntum aad ahaydeen tagtumuuna kuwa qarya ee faqulnaa aan idinku nidhi idribuuhu meydka ku dhufta bibacdihaa neefka sacab gabalkii ku garaaca kadaalika sidaas oo kale yuxyi illaahu alla uu u nooleeyaa almowta dadka dhintay wayuriikum allana waa idin tusaa aayaatihi aayaadkiisa lacallakum tacqiluuna ay likay tacqiluu saaad wax u garataan ood wax u fahantaan saci waa la qalay si lagu keenab waa la keenay sacina waa la gowracay sacii marka qayb ka mid ahaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi meydkaa lagu dhufto sacii qayb ka mid aha marka meydkii lagu dhufto qaybtaas iyo cadkaas meydka saca looga dhuftay ma madaxou ahaa ma dhegow ahaa ma carabou ahaa ma lugow ahaa ma lugdambow ahaa ma seenow ahaa ilaahay yaa yaqaana waxyaaba la sheeg sheega waa jiraan laakiin waxyaabahaasoo dhan wax daliila maaha sacii uun qayb ka mid a ayaa waxaa lagu dhuftay meydkii lagu dhuftay kadibna meydkii waa soo noolaaday waana uu warramoo wuxuu yidhi waxaa i dilay wiilkayga aan adeerka u ahay kadibna gadaal ugu dhaco naftiia ka baxda ilaahay marka wuxuu yidhi faqulnaa idinku niri idribuuhu ku dhufta oo ku garaaca meydka bibacdihaa gabalkeed yacnii baqarada hilibkeeda qaar ka mid a kadibna waa lagu dhuftay saasaa loo soo qadara oo u qadaran kadibna waa lagu dhuftay ilaahayna waa soo nooleeyey meydkii waana u warramay waana la oofsaday haddana kadaalika sidaasoo kale marka ilahay wuxuu yidhi aan ninkan dhintay usoo noolaynay ayaa yuxyi illaahu alla u noolayna almowta dadka dhintay ee dadu ku cibro qaata arrintan wa yuriikum allana waa intusa aayaatihi aayaadkiisa iyo waxyaabaha awooddiisa daliilka u ah oo arrintaanu ka mid tahay lacallakum tacqiluuna likay tacqiluuna saad wax u garataan oo wax u fahantaanana aayadaha noocan oo kale laydinkugu tusaa uma intaa kadibna qasad way engegto way qalasho quluubukum quluubtiinna min bacdi daalika markaas kadib oo aayaadkan laydin tusay fa hiya quluubtu kalxijaarati waa dhagxaan oo kale ow ashaddu qaswa ow ashaddu ebal ashaddu waaba ka daran tahay dhagxaanta qaswatan xagga engega iyo qalaylka wa ina min alxijaarati dhagxaanta waxaa ka mid a lamaa ayaa ka mid a yatafajaru dildilaacaya minhu xaggiisa uu kasoo burqanayo al anhaaru lamaa ayaa ka mid a yatafajaru uu burqanayo minhu xaggiisa al anhaaru webiyaal ay ka burqanayaan wa ina minhaa waxaa ka mid a dhagxaanta lamaa ayaa ka mid a yashaqaqu ay yatashaqaqu dildilaacaya oo fa yakhruju uu ka soo baxayo minhu xaggiisa almaau biyuhu wa ina minha waxaa ka mid a dhagxaanta lamaa ayaa ka mid a yahbitu hoobanaya min khashyati illaah ilaahay cabsidiisa darteed u hoobanaya wama allaahu allana ma ahaanin bikaafilin mid moog camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ilaahayna ma ahaanin subxaana wa tacaala mid moog waayah reer banu israa'iil ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay waxyaabahaas oo waaweyn oo aayadaha ah oo awoodda alle daliilka u ah in hortooda ay ka dhaceen iyadoo intaas hortooda ay ka dhacdana haddana qulubtooda ay engegto ee qulubtooda ay qalashay waxaan soo marnay ayadoo ilaahay uu badda ku badbaadshay fircoon iyo qoomkiisii iyo boqortooyadii fircoonna hortooda lagu halaagaan soo marnay waxaan soo marnay ayadoo khamaamka iyo daruuraha dushooda la keenayey waxaan soo marnay ayagoo maniga iyo salwaha ilaahay subxaana wa tacaala uu gedaha usoo saarayey waxaan soo marnay ayadoo nabi muuse caleyhi salaatu wasalaam ul uu inta ku dhufto ushiisa inta dhagax ku dhufto dhagaxa iluhu ay ka burqanayaanaan soo marnay waxaasoo dham ay soo joogeen nabi muuse dhex jooga nabi haaruuna dhex jooga ambiye ilaahyaa dhex joogta markaasay haddana quluubtooda waxay noqotay quluub engeganay noqotay markaasay waxay noqotay quluubtoodu quluub ka engegan oo ka qalalan dhagxaanta ka qalalan ilahay quluubtanada dhagxaan kama qalajiye quluub qalalan oo quluubta oo dhagxaanta ka daran ayaa quluubtoodii noqotay culamada qaar waxay dhahaan dhagaxa waxaa ka adag birte maxaa birta loogu mithaali waaye laakiin waa laga jawaabo waxaa la yidhi birtu waaba dhalaashaaho birta waxaa dhalaaliya dabkaa dhalaaliya birtu way dhalaashaa laakiin waxaan dhalaalin marnaba waa dhagax dhagaxaas aan dhalaalin iyo waxaa adag quluubta reer banu israa'iil quluubtii reer banu israa'iila adkaata waa qalashay waa engegashay ilaahay ka fogaadeen subxaana wa tacaala ilahay marka wuxuu yidhi uma intaa kadib qasad way engegtay oo way qalashay quluubukum quluubtiinu min bacdi daalika waxyaabahaas markii laydin tuso aayaadka kadibayna engegtay oy qalashay fa hiya quluubtiinu kalxijaarati dhagxaan oo kale waa xagga qalaylka ow ashaddu qaswa owdan culummadu waxaa loola jeeda waa isku khilaafeen markay isku waafaqeen kadib inaysan shaki ilaahay xaggiisa ka yimid aysa ahayn ilahay ma shakiyo subxaanahu watacaala maaha in ilaahay leeyahay fa hiya kalxijaarati waa dhagxaan oo kale quluubtiinu ow ashaddu ama dhagxaantay ka qal- ay ka daran tahay qaswatan xagga qalaylko in ilaahay kale aqoolaayihi uu ilaahay ku shakisan yahay in quluubta reer banu israa'iil ay engega iyo qalaylka ay kala mid tahay dhagxaanta iyo inay ka daran tahay inuu ka shakisan yahay ilaahay maa ee wax laga wado waa maxay wixii laga wadaa la isku khilaafay culummadu marka qaar waxay dhaheen waa bimacna waa waaye owdaani qaarna waxay dhaheen bimacnaa bal waay haddii bimacna waaw la yidhahdo waxaa leeyahay fahiya quluubtu ama quluubtiinu kal xijaarati ayay noqotay dhagxaanta oo kale ow ashaddu iyo wa ashaddu mid ka daran qaswatan xagga engega iyo qalaylka haddii bimacnaa bal la yidhahda fahiya kalxijaarati qulubtiinu waa dhagxaanta oo kale ow ashaddu bal iska daaya ashaddu wayba ka daran tahay qaswatan xagga engega iyo qalaylka qulubtiinu waa ay ka daran tahay dhagxaanta wuxuu sheegay dhagxaantii inay qaar ka miduhuba iluhu ka yimaadaan oo dildilaacaan oo webiyaashu ay kasoo fatahmaan qaar ilaha biyuhu ay ka yimaadaan qaarna ilahay cabsihiisba inay buuraha dhakadooda uga soo dhacaan marka ilahi wuxuu yihi wa ina min alxijaarati dhagxaanta waxaa ka mid a lamaa ayaa ka mid a shay yatafajaru ou burqado minhu xaggiisa alanhaaru webiyaashu ka burqadaan webiyaasha adduunyada qulqulaahu in badanoo ka mid a buuray kasoo dhex baxaan ila ku yaalla buuraha ayay kasoo baxaya wa ina minhaa waxaa ka mid ah dhagxaantii lamaa ayaa ka mid a yashaqaqu ay yatashaqaqu dildilaacaya oo fa yakhruju uu kasoo baxayo minhu xaggiisa almaau biyuhu uu kasoo baxaho biyo ilaaha kasoo baxa labada bu- dhagax ama labada buurood waxay kala duwan yihiin dhagaxii hore waxaa ka imaanaya biyaha ka yimaada webiyay noqonayeen qaaradaha iskaga gudba ama gobollada iskaga gudba kan laakiin il iska caadiyahoo dureertoo meel dheer gaaraynin ayaa kan kalena kasoo baxaya labaduba waa il biyaha kasoo baxaya culamada qaar marka waxay dhahaan cabsi ilaahay darteed ay la ooyaayaan ase ilintiiba laga yaaba in biyahaanu yihiin qulqulaha iyo webiyaashan ilintii ee geedahaas ama buurahaas inay yihiin suurtagal wallahu aclam laakiin waina minhaa waxaa ka mid ah dhagxaantii lama ayaa ka mid a yahbitu hoobanaya oo soo dhacaya meel sare kasoo dhacaya oo kasoo hoobanaya min khashyat illaah liajli khashyat illaah cabsi alla darteed cabsi alla darteed ayuu la soo dhaca waa dhagax buur dhakadeed kasoo dhacay adugu inuu iska soo dhacaad u haysataa laakiin dhagaxa waxaa soo riday cabsi oo alla ka cabsaa dartiis ayaa dhagaxa soo riday ilahi marka wuxuu sheegay inay quluubta reer banu israa'iil ayba ka engegan tahay dhagxaanta dhagxaanta haddii lagu maahalana oo dhagxaanta lamida la yidhahdana dhagxaantiiba ay noqayaan meel dhagxaan meel looga dhacay waayahay waxaa la isweydiiyey dhagaxu waaba jamaade saa dhagxaan ilaahay uga cabsataa ama say dhagxaantu ay cabsi ilaahay u soo dhacayaan oo buuro uga meelo kore uga soo daadanayaan cabsida ilaahay darteed isagoo jamaada dhagaxu ayaa ilaahay subxaanahu watacaala iraado geli karaa ashyaadan jamaadaadka in badanoo kamidna waa tasbiixsadaan ama jamaadaadkao dhan way tasbiixsanayaan sida ilaahayba uu sheegay wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahuma ilaahay yidhi shay ma jiro ilaa hadduu jirana ilaahay uu hufaa oo u tasbiixsadaa laakiin adinku tasbiixdiisa ma fahmaysaan ayaa ilaah yidhi subxaanahu watacaala kurtunkii uu nabigu ku khudbay jireen calayhi salaatu wasalaam sida sugan markii nabiga mimbarka loo soo sameeyey kurtunkii waa uu ooyey ooyin badan uu ooyey waa talalay waa ilaa nabigu intuu u yimid calayhi salaatu wasalaam gacanta saaray ee uu kadib uu aamusay nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay sida saxiixa ku taalla innii la acrifu xajaran bimakkata kaana yusallimu calaya qabla an ubcatha innii la acrifu al'aana waxaan aqaanaa yidhi dhagax maka ku yaalla oo intaa nabigaba layga dhigin islaami jiray assalaamu calaykum uu dhihi jiray uu yidhi hadda waa aan garanaa yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam sidoo kale ilahi wuxuu leehy subxaana wa tacala low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin la ra'aytahu khaashican mutasadican min khashyati illaah haddii aan qur'aankan jabal iyo buur kusoo deji lahayn la ra'aytahu khaashican ayaad arkeed mutasadican isagoo khushuucaya oo dildilaacaya min khashyati illaahi u dildilaacaya marka jamaadaadka ilaahi subxaana wa tacaala hadduu doono iraado waa gelinayaa ilahi marka wuxuu yidhi waina minhaa waxaa kamid a buurta iyo dhagxaanta lama ayaa kamid a yahbitu hoobanaya min khashyati illaahi cabsida alle darteed usoo hoobanayo meel dheer uga soo dhacay wamallahu allana ma ahaanin bikaafiliin mid moog camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan dadow waa goodis darsigeennu maanta halkaas noo joogo wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wabilahi atowfiiq